xasanow markii aan imid runtii melbourne waxaan la soo beegsaday warar runtii aad ayaamahan miidiyada adduunyada iyo tan australia gaar ahaanba ay xoogga saarayaan waa ninka wariyaha ah jamaal kashogi oo isagu lagu waayey qunsuliyadda turkiga ee ku taala magaalada istanbul arintan marka maadaama isha aad ku haysay baryahan oo hadda aad wararkaagana uu ka mid yahay arinta jamaal maxaa kala socota aad u mahadsan tahay bafo jamaal kashugi waa suxufi sacuudiyaana balse dhowaanahan wuxuu ku noolaa dalka maraykanka nin aada caan u ahaa weeyo aada loo yaqaanay nin wuxuu ahaa madaxda sacuudiyaanka markiisi hore la shaqayn jiro xataa wuxuu tiftiro kasoo noqday jornaalo waaweyn oo sacuudiga leh laakiin waxaa muuqata inuusan ku farxin ama jeclaysan sida maamulka uu u wado ninka dhaxal sugaha sacuudiga maxamed salmaan sida uu wax u wado wuxuu markaasi go-aansaday inuu maraykanka iska dego intuu maraykanka joogay wuxuu wax ku qori jira oo maqaala kusoo saaray jornaalka weyn ee washington post maqaaladaas oo aada loogu dhaliilayay maamulka cusub ee sacuudiga ama madaxda sacuudiga ama boqortooyada guud ahaanba sida ay wax u wado dabcan markay taas dhacday waxaa iska caddayd inuu gool ama yool ama taargad u ahaa madaxda sacuudiga si ay u aamusiyaan ninkaasi turkigu joogay gabar buu la socday turki oo uu rabay inuu guursado dukumentiyey waxbuu baahday qunsuliyadda wuxuu gala markaas sacuudiga uu ku leeyahay istanbul kamana soo noqon waxaa la hayaa c c t v ama sawiradii ama videogii isagoo sii galaya isagoo baxayana lama hayo sacuudiyiintu waxay leeyihiin ninkuu naga noqdo wuu naga tegey turkidu baaritaan ay sameeyeen waxay hadda soo saareen ugu dambeyntii c c t v-yo ay leeyihiin laba diyaaradood oo shan iyo toban ninoo sacuudiyaana saaran yihiin baa wadanka yimid nimankaasaa ku lug lahaa ama dilkiisa ama afduubkiisa inkastoo hadda loo badinayo warbaahinta adduunka o dhan ay leedahay ninkaasi waa la dilay qunsuliyadda gudaheeda lagu dilay waxay xataa u badantah qaarkood ay leeyihiin in xataa jirkiisii la jarjaro ama boorso lagu riday sidaa loo qaaday gawaari madow baa ka baxaysay leeyihiin qunsuliyadda marka taasi waa waa arrintiisa horta lama oga sacuudiga weli wuu dafirayaa caalamka marka maraykanka hadday noqoto koongareeska iyo madaxweynahay way ka hadleen cadaadis badan bay saarayaan sacuudiga inay jawaab ka keenaan arrintaa turkiga laftigiisu laakiin realitiga markaad sii fiirisid maraykanka oo kale billions billions dollar oo hubu ka gadaa sacuudiga dana weyn baa isugu jira turkiga sidoo kale nina ma raba marka sacuudiga inuu boqolkiiba boqol ama eeda eeda saaro ama xiriirka u jaro laakiin xaqiiqda haddana nin suxufi oo caan oo la yaqaano maraykanka deganaa oo haddana la leeyahay qunsuliyad baa lagu dilana wax la qaadan kara maaha marka wadamada caalamku labadaas bay muuqato inay hadda isu miisaamayaan tallaabaday qaadi lahaayeen iyo wax dhici doonaan lama oga haddii marka kiiskan loo fududeeyo in baaritaan lagu sameeyo maxay u muuqataa marka ninkan jamaal ma labadii bishii oktoobar la waayey ma in la dilay mas in meesha laga afduubay oo la bixiyey warbaahinta caalamka iyo weliba ila gooni oo turkiga ka soo baxay waxay u badinayaan ninkaas oo leeyihiin waa la dilay inkastoo wax cadaymaa weli aysan soo saarin caddaynta ugu weynse waxay tahay xaqiiqda marka la fiiriyo ninkiioo sii galayaa video lagu arkay isagoo soo baxayana cid haysa ma laha qunsuliyad dana turkida iyo journalistiyaal waaba loo ogolaada inay galaan oo soo baaraan laakiin c c t v-ga gudaha ku xirnaayoo kale sacuudiyiintu way qaateen baa laleeyahay oo dalkooda dib igula noqdeen oo hadda wax laga helayo ama calaamada ma jiraan marka laakiin dadku intooda badan waxay u badinayaan oo warbaahinta iyo caalamka intooda badan ninkaas in la dilay hadda waxay ku xirantaha markaas sida caalamka uu ka yeeli doono sacuudiga iyo siday ku jawaabi doonaan iyo turkidu tallaabada qaadi doonto waay intaas aanu ku ekeyno dhanka jamaal kashoogi oo saxafi sacuudiyaan ah aan usoo laabano marka australia wararka hadda labadan beri oo aadka loo hadalhayo runtii waxaa ka mid ah xoriyadda diinta arintan bal horta dadka u sharaxa maxay tahay xasano ibrahim waa mahadsantahay horta dowladdii hore malcom tombal ayaa wuxuu ka codsaday guddi inay soo baaraan arrimo lagu sheegay xoriyadda diinta ee australia guddigaasna waxaa madax u ahaa philip radhag oo wasiirka immigrationka soo ahaa xilli dheerna baarlamaan ku jira xisbiga liberaalkana ka tirsanaa waxaa la leeyahay guddigaasu baaritaanka markuu soo dhamaystiray warbixin bay soo diyaariyeen dowladday u dhiibeen bishii may ee lasoo dhaafay marka la leeyahay marka xoriyadda diinta dabcan sanadahan u dambeeyey oo dhan caalamka waxaa haystay oo aada looga hadlayo weliba reer galbeedka waxaan loo yaqaano gay marriage oo ah dadka isku jinsigaha isguursada oo australia laftigeeda lagu sharciyeeyey marka waxaa la rabaa in lasoo baaro dadka diimahoo kale ma lagu qasbi karaa dood matalan waxaa ka jirta maraykanka oo kale dukaan keeg gada oo kale matalan oo yiri laba nin oo isguursanayna ay ku dhaheen keeg noo sameeya oo dood weyn ka dhalisay runtii gobolada iyo maxkamadaha maraykanka o dhan waqti badanna laga doodayay oo diiday iyagoo leh maya maadaama aynu dad diin la nahay oo markaas masiixiyiinaha ma samayn karno doolshahaas maaragta dadka laba nin isku isguursanaya ay rabaan marka dooda noocaasa australia ka furmay warbixintii marka dowladdu way haysatay may shaacin laakiin hadda si hoosa warbaahinta loogu dusiyey waxyaalaha marka ugu ama arinta ugu weyn oo aada looga doodaya waxay tahay talooyinka warbixintaas ay dowladda siisay baa waxaa ku jira la leeyahay talooyin la leeyahay iskuullada diimaha ama katolic ha ahaadeen ama kuwa yuhuud ha lahaadeen ama muslim ha lahaadeena waa in xaq loo siiyaayo sharciga lagu qoraa inay diidi karaan inay qortaan ama shaqaaleeyaan qof ah dadkaas isku jinsiga ah oo ama isu tagaaldha ama isguursada ama geyga loo yaqaano taasi waxay dhalisay buuq ballaaran bay waddanka oo dhan ka dhalisay waad ogtahay ma fogeyn markii la sharciyayay dadka isku jinsiga inay isguursan karaan marka dadka hadda waxay leeyihiin sidee sharci looga dhigi karaa in annagana la takooro waa mid dhinacaas dhinaca kalena dadka diimahoo kale arinta ay saameynaysa waxa weye muslimiintoo kale masaajid wadaad joogo dadka isku meheriya haddii inta laba gabdhood ay u tagaan ay dhahaan isku kaaye meheri ee sheikh muslin oo kale matalan tusaale ahaan haddii sharci uusan jirin leh khasab maaha inaad meherisid waxaa laga yaabaa in maxkamad lala aado dhibaato dhacdo qolo gabdhahaasu ay dhahaan marka waana la cunsuriyey waana la takoore inay dhahaan baa laga yaaba marka labadaas arimood weeye waxa laga doodayo xorriyad inteeya la siiyaa diimaha si ay runtii u takooraan ama u cunsuriyeeyaan dadka qaar qoladaana waxay leeyihiin maya waa in cid la cunsuriyeeyo oo sharci dowlad iyo baarlamaan lagu qoro in dadka qaar la takooro midna maa doodu marka halkaasi ka socotaa Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.